tirintii cutubka soddonaad kolkaasaa muuse madaxdii qabiilooyinka reer binu israa'iil la hadlay oo wuxuu ku yidhi intan waa wixii rabbigu amray markii nin rabbiga nidar u nidro amase uu dhaar ugu dhaarto oo uu naftiisa sidaas ugu xidho waa inuusan ereygiisa jebin waa inuu sameeyaa kulli wixii afkiisa ka soo baxay oo dhan qof dumar ahuna markay rabbiga nidar u nidarto oo ay sidaas nafteeda ugu xidho oo ay gurigii aabbaheed joogto iyadoo dhallinyaro ah haddii aabbaheed maqlo nidarkeeda iyo dhaarteedii ay nafteeda ku xidhay oo uu markaas iska aamuso dee markaas midaradeedii oo dhammu way taagnaan doonaan oo dhaar kastoo ay nafteeda ku xidhayna waa taagnaan doontaa laakiinse haddii aabbaheed u diido maalintii uu maqlo midaradeedii iyo dhaaraheedii ay nafteeda ku xidhay midkoodna taagnaan maayo oo rabbiguna wuu cafiyayaa iyada maxaa yeelay aabbaheed baa diiday oo hadday nin leedahay iyadoo ay kor saaran yihiin nidaradeedii iyo hadalkii degdega ahaa oo bishmaheeda ka baxay oo ay nafteeda ku xidhay haddii ninkeedu maqlo oo uu iska aamuso maalintii uu maqlo markaas nidaradeedii way taagnaan doonaan oo dhaaraheedii ay nafteeda ku xidhayna way taagnaan doonaan laakiinse haddii ninkeedu u diido maalintii uu maqlo markaasuu burin doonaa nidarkii saarnaa iyo hadalkii degdega ahaa oo bishmaheeda ka baxay oo ay nafteeda ku xidhay oo rabbiguna iyada wuu cafiyi doonaa laakiinse carmar laga dhintay ama si tii la furay nidarkeeda iyo xataa wax kastoo ay nafteeda ku xidhayba way taagnaan doonaan oo hadday nidar gasho ama ay nafteeda dhaar ku xidho iyadoo guriga ninkeeda joogta oo haddii ninkeedu maqlo oo iska aamuso uusan iyadaa u diidin markaas nidaradeedii oo dhammu way taagnaan doonaan oo dhaar kastoo ay nafteeda ku xidhayna way taagnaan doontaa laakiinse haddii ninkeedu uu iyaga buriyo maalintii uu maqlay markaas wax alla wixii bishmaheeda ka soo baxay oo nidaradeeda ku saabsan amase ku saabsan dhaartii ay nafteeda ku xidhay ma ay taagnaan doonaan waayo ninkeedii baa buriyey oo rabbiguna wuu cafiyi doonaa iyada nidar kasta iyo dhaar kasta oo nafta lagu xidho in lagu dhibo aawadeed ninkeeda adkayn kara ama ninkeeda burin kara laakiinse haddii ninkeedu maalin ka maalin ka aamuso iyada markaas wuu adkeeyaa nidaradeedii oo dhan iyo dhaaraheedii iyada saarnaa oo dhan wuu adkeeyey maxaa yeelay wuu isaga aamusay maalintii uu maqlay laakiinse hadduu buriyo markuu maqlay dabadeed dee markaas isagaa qaadaya dembigeedii kuwanu waa qaynuunadii rabbigu ku amray muuse ee u dhexeeya nin iyo naagtiis oo u dhexeeya aabbe iyo gabadhiis dhallinyaro ah oo guriga aabbaheed joogta